bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waxaan rabaa ama ka hadlaya inaan ka warbixiyo howlgal ay xali ka fuliyeen qaar ka mid a cutubyo ka mid a ciidamada puntland magaalada laascanood dhexdeeda howlgalkaas wuxuu bilaabmay labadii iyo afartan iyo shan daqiiqo wuxuuna soconayay ilaa shantii subaxnimo ciidamada puntland waxay weerareen oo ay qabteen laba saldhig oo ku yaalla magaalada laascaanood iyagoo ka sii daayey maxaabiistii oo dhan wixii maxaabiis ku jirtay oo dadhaa dad xaqdarro ku xidhnaa oo ciidamada jeegaanta maleeshiyada jeegaantu ay xidheen ay ka sii daayeen oo u suurto gashay ilaahay mahaddii waxaan rabaa shacabka gobolka sool inaan u sheego inay xoreyntii bilaabatay gobolka sool lagu xoreynayey xoreyntu kama bilaabmaysa tukaro keliya laascaanood bay ka bilaabmaysaa yuguuri bay ka bilaabmaysaa xudub bay ka bilaabmaysaa adhacday ka bilaabmaysaa guugeys bay ka bilaabmaysaa yeeli ka bilaabmaysaa meel kasta oo gobolka sool ka mid ah oo nimankaasi ku sugan yihiin ama ka agdhow yihiin xoreyntu waa ka bilaabmaysaa jeegaantana waxaa leeyahay haddii indha adayg iyo brobagando ay cidi dhul aysan lahayn ay ku joogi lahayd ingiriis baa ku joogi lahaa waan ognahay awooddiina waan ognahay gobolka sool farihiina uu ka baxay ciidamadiina taagta daran ee tukaraq jooga waxaan odhan lahaa intaydinaan waayin oo baroortiina waa maqlana dhowr isbuuc ka hor hargeysa iyo baroortii ka dhacasay burco aydnaa dib u barooran inaad ciidamadiina aad kala baxdaan oo aad iyagoo nabad qaba ay shataan waxba inaad cabataan iyo aad marba waxa weeyaan dowladda federaalka iyo etoobiya iyo igad iyo aad ku wareegtaan iyo beesha caalamka waxba inay tari mayso dhulkan annagaas kale etoobiyana maleh igadna maleh cidna kala hadli mayno ilaa aad ka baxasaanna waxa weeyaan waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa wadannaa in aanu waxa weeyaan waajibkiina idin marino dhulkiina inaad ku noqotaan ilaa aad labida gaataba dhaafasaan markaa dadka shacabka sool waxaan iyaguna mar kale ugu baaqayaa sidaad hadda ugu taagantihiin xoreynta inaad waxaweeyaan sii laba jibaartaan gobolka sool waan ognahay iyo magaalada laascaanoodba boqol kiiba boqol dadku waxay diyaar u yihiin maamulkooda puntland inay la shaqeeyaan waa diyaarsan yihiin shacab iyo waxaweeyaan waxgarad iyo aqoon-yahanba marka inaynu u midowno sidii aynu iskuga saari lahayn maleeshiyada taagta daran ee gobolka joogtay muddo koob iyo toban sana ee gobolka ka reebtay gobolladii kale soomaaliyeed iyo asaagiiba ka reebtay ee waxa weeyaan ay ku laayeen haldoor badan dad maanto badan ku xidhxidheen ummad badan ku barakiciyeen maanto badan laayeen waxaas xilligii dulqaadka waa inaga dhammaaday inaanu dib uga sii dulqaadanno dulinimada aynu kusii jirneen waxaynu aqbali karno maaha insha allahu maalmaha soo socdana isbeddel kheyr qaba baan rajaynaynaa waana salaamayaa aad baad mahadsantiin